bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah dowladaha soomaaliya iyo kenya oo ka wada hadlaya dhismaha dowladda kenya ay ka dhisayso xuduudda labada dal
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee dalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si wada jira uga qayb galay shir dib u heshiisiineed oo loo qabtay ama looga furay magaalada muqdisho beelo ku dagaalamay magaalada marko ee gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayo aas-aaska xarumaha barbaarinta agoonta ee ciidamada asluubta soomaaliyeedda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliyana waxa ay sheegtay in waa inay la soo wareegtay maamulka arrimaha xujayda soomaaliyeed oo markii hore ay maamuli jireen shirkado gaar loo leeyahay akhbaaraadka caalamka warka duurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya amiirka dalka qatar oo wada hadallo xasaasi ah lale madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyo weliba shacabka dalka masar oo maanta u dareeraya doorashada madaxtinimo ee waddankaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale duhur wanaagsan waa isniin lix iyo labaatanka bisha saddexaad labada kun siddeed iyo tobanka intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeenna duhurnimo ugu waaweynaa u diyaar garooba wararkaasi oo faahfaahsan wadajir waxaa idinkugu warramaya axmed cali kaahiye iyo anigoo ah maaida muxiyudiin dhiblaawe cismaan maxamed aadan ayaa soo saara warkeenna duhurnimo kusoo dhowaada dhegaystayaal qadar cali nuurna waa uu farsameynayay
madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya ayaa ka wada hadlay joojinta dhismaha derbiga ay dowladda kenya ka dhisayso xadka magaalada beledxaawo ee gobolka gedo iyada oo markaa ay isla afgarteen labada mas-uul in la joojiyo dhismahaasi islamarkaana wadahadal la isugu yimaado guddoomiyaha gobolka gedo ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha kenya ay isku afgarteen shir heer sare ah oo ku saabsan arrimahani lagana qaban doono maalinta berita ah ee talaadada ah iyada oona madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo arrintani guddi u xilsaaray waxaan xaqiijinaynaa in shirka la isugu imaan doono toddobiyo labaatanka bishan ka horna la joojiyey dhismihii derbiga waxaan rajaynaynaa in xal waara laga gaaro arrinkani saamaynta badan ku yeeshay nolosha bulshada magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka gedo guddoomiye maxamed maxamed ayaa waxa uu ku bogaadiyey bulshada beled xaawo siday u garab istaageen dadaalada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan xal u helista khilaafaadka ka taagan xadka soomaaliya iyo kenya xaaladda magaalada beled xaawo ayaa maanta degan sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah oo ku sugan gudaha magaaladaasi waa maalmihii u dambeeyey ay ka socdeen waa kacdoon shacabka oo looga soo horjeedo derbiga dowladda kenya ay ka dhisayso xadka magaalada beled xaawo
ra-iisul wasaaraha dalka guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maantay magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayo dib u heshiisiinta beelo ku dagaalamay degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose waryaheena nasra bashiir cali ayaa la socotay arrimahaasi oo ka qayb gashay shirkaasi stuudiyaha ayay hadda nagula sugan tahay nasro kusoo dhawow warka duhurnimo ee waxaad faahfaahin ka bixisaa shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gasha maanta
degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa magaalada muqdisho maanta ka furmay shirku hal maalin ayuu socday muhiimada ugu weyn oo shirkaasi uu xambaarsanaa waxay ahayd in beelihii halkaa ku dagaalamay odayaashoodii dhaqanka oo lafdhabar u ah heshiiska markii la galayo dhaqan ahaan iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kala duwanaa ee dowladda federaalka iyo dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay halkaasi goobjoog ay ka noqdaan mas-uuliyiintii inta ayna hadlin ka hor waxaa hadlay odayaasha dhaqanka ee labada dhinac iyagoo ka codsaday dadka ay matalaan ama beelaha dad ka soo jeeda ee dagaalamay in iscafiyaan islamar ahaantaana hadda wixii ka dambeeya usoo jeestaan horumarinta gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada marka sidoo kale dadkii lagu kor dagaalamay oo labada beelood ka madax banaanaay oo magaaladaasi ka qaxay ayaa iyaguna ka hadlay shirka iyagoo aada u bogaadiyey arintan ku saabsan dib u heshiisiinta labada beelood la dhex dhigay beelahaas dad walaala ayay ahaayeen sidoo kale waxaa ka hadlay munaasabada wasiirada koonfur galbeed ee labada dhinac kasoo jeeday ee la heshiisiinayay iyagoo si lamid odayaasha dhaqanka u bogaadiyey dib u heshiisiintan iyo in gobolka shabeellada hoosena ay gul u tahay mar haddii labadaasi ay heshiyeen reer waxay kaloo sheegeen in ay taasi fududaynayso in horumarka gobolka shabeellada hoose hay-ado badan oo loo helay inay ka fuliyaan mashaariic horumarineed ay dhibaato ku haysay dagaalkaale ka dhex jira labada reer waxaa ka hadlay sidoo madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo dowladda federaalk soomaaliya ku bogaadiyey kaalinta ay qaadatay wuxuu sheegay in muddo saddex sano ah ku dhowaad uu ka shaqeynayo maamulkiisu in heshiiskaa la gaaro balse uu dowladda federaalk soomaaliya uga mahad celiyey inay fuudaysay islamar ahaantaana ay ka dhabaysay ballanqaadka ama hadafka dowladda dib u heshiisiinta wasiirka arrimaha gudaha oo wasaaradda arrimaha guduhu soo qabanqaabisay wuxuu sheegay in heshiiskan uu ahaa mid looga duulayay barnaamijka dowladda uu madaxweynaha u yahay maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah in dadka la heshiisiyo wuxuu sheegay madaxweynuhu inuu la kulmay labada odayaal dhaqameed ee labada reer kasoo jeeda taasina ay ku timid heshiiskani wuxuu ku tilmaamay guul weyn in la heshiiyo sidoo kale waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre wuxuu sheegay in isagoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu uga mahad celinayo maamulka koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan dhinacyada ku lugtalo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka labada reer in heshiiskan la gaaro wuxuu sheegay in heshiiskan waa heshiis kasoo bilowday hoos oo dadka deegaanka uu ka yimid heshiisku qaabku noqonayo gudoomiye aqalka sare ayaa isna ka hadlay oo horey mar usoo noqday gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellada hoose wuu bogaadiyey wuxuu sheegay ahmiyadda gobolka shabeella hoose soomaaliya u leeyahay in barwaaqada gobolka shabeellada hoose ilaahay ku manaystay ay soomalidan ku filan tahay aad baad umahadsan tahay nasre bashiir cali oo markaasi nooga warbixinaysay shirka uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan wagaag ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabada loogu dabaaldegayo aas-aaska xarumaha barbaarinta agoonta ee ciidanka asluubta soomaaliyeed oo markaasi maanta lagu qabtay magaalada muqdisho axmed cumar munye ayaa ka qayb galay warbixintan ayuuna nooga diyaariyey munaasabadan oo lagu xuseeyey afartan iyo saddeed guuradii ka soo wareegatay aasaaska xarumihii barbaarinta agoontii saboolka uuna soo qabanqaabiyey taliska guud ee ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xuska afartan iyo siddeed guuradii ka soo wareegatay aasaaska xarumihii agoonta ayaa waxaa halkaasi ku sugnaa carruurta ku jirta xarunta agoonta gabdhaha degmada afgooye oo carruur badan ay ku jiraan oo noloshooda iyo daryeelkooda u kafaal qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo carruurta ku jirta xarunta doctor kadare taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye guud bashiir maxamed jaamac oo xafladda daafuray ayaa sheegay in carruurtan ku jirta xarunta agoonta doctor kadare wixii maanta ka dambeeya uu talisku la wareegay daryeelkooda carruurtaasi agoonta ah
waxaan kaloo maanta farxad noo ah inaan xafladan ka iclaamino hortaada mudane ra-isul wasaare ku-xigeen in ay xaruntii doctor kadare ee ku taalla degmada cabdilcasiis oo muxsiniin soomaalidu gacanta ku hayeen ayna abaabushay marwadii horeo madaxweynaha jamhuuriyadda in aanu gacan la soo wareegnay ciidanka asluubkuna uu hadda mas-uuladeeda la wareegay ayadoo dhammaan shaqaalihii ka shaqaynayay iyo maamuladoodii oo ugu horeyso marwa xaliimo oo ahayd gabadhii ka shaqaynaysay gacantana ku haysay muddo dheerna ku soo rafaaday inaanu la wareegnay ciidan ahaan marwaduna ay noqon doonto maamulihii u matalayay ciidanka asluubta soomaaliyeed dhammaan shaqaalihii ka shaqaynaya xaruntaasuna ay yihiin oon hortaada ugu dhawaaqayo shaqaale iyo xubno ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariso ayaa ballanqaaday in miisaaniyada loo qoondeen min miisaaniyad loo qoondeyn doono carruurtan agoonta uu taliska la soo wareegay daryoolkooda
annagaka maamul gobol banaadir ahaan waxaan taliya ballan qaadaynaa inaan kaalin fiicanna ka geysan doono miisaaniyadna qoondeyn doono idinkalana shaqayn doono waxaa iyadana xusid mudan oo aada ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo runtii aan naqaano shaksiga uu yahay shaksi shacabka u damqada u naxa u taagan danta dadka iyo diinta iyo shacabka isagana waxaan uga mahad celinaynaa sida garashada leh oo miisaaniyadda madaxtooyada uga gooyay in carruurta agoonka lagu taakuleeyo taasna waxaan isleenahay waa waxayna tusaysaa waxayna tusaysaa hoggaankiisa
wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya khadiijo maxamed deeriye iyo xasan xuseen xaaji ayaa si wada jira waxay u sheegeen in muhiimadda gaar ah laiska saaro qof walba oo muwaadin ah in carruurta soomaaliyeed loo damqado
taliya waxaan ku leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo run ahaantii guul weyn la gaari wey in maanta xaruumihii oqoonta lagu daryeerayay aan u dabaaldegno afartan iyo sideed kadib afartan iyo sideed sannadood kadib taas waxayna tusinaysaa in dalkeena uu dib u soo dhismahayo inaan qaadnay jidkii saxda ahaa qofoon markii laga hadlayo in daryeelkooda siday wasiiraduba hore u sheegtay islaamka aada iyo aada u u tilmaamay xadiid nabawi wuu sheegayaa uu leeyahay haddii ana wakaafilu yatiimi fi ljannati ka haateen qofka kafaala qaado qof yatiima labadiis farood inta soo yimiyaan jannada aan iskugu dhawaanayna ahaan macnahaas waa macno weyn wey qofka laga dhintay coniga laga dhintay hooyadiisa aabihiisa marxaladu uu marayo uu markuu korayo waad dareemi kartaan carruurtaad markaad ka fikirto ayagoo waalid lahaan oo duruufaha abaar iyo gaajo iyo qabow iyo kuleel iskuga daray conigaas suku noolanayaa waad garan kartaa marka qof kastoo soomaali ah horta waajib baa ka saaran walaalkiisa oo soomaaliyeed conigiisa jiiraankiisa dhibaatada ku dhacday inuu wax ka qabto qaran dhisan ayaa dadkiisa daryeeli kara agoontiisa daryeeli kara naafadiisana u gargaari kara haddii aan la helin waa wax walba meeshoodii inay ku noqdaan ayay tegaysaa waxaad ogtihiin dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee uu madaxweyneha ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarahana uu ka yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayreen waa ogtihiin ugu horeyn waxay ahayd dowladdii maxaabiisteenna carruurteenna dibadaha ku xirxiran kuna dayacan dib u soo celis
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa carabka ku dhuftay in mushaarkiisa uu ugu deeqi doono carruurtan ku jirta xarunta agoonta islamarkaana uu kala shaqayn doono taliska sidii uu miisaaniyad loogu dari lahaa carruurtaas agoonta ee lagu soo kordhiyay taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed
xarumaha xarunta agoonta ay la soo wareegtay taliska asluubtu waxay tusaysaa horumarka dhinaca nabadda aynu ka gaadhnay iyo inaynu maanta u fikirayno inaynu agoonteenna dayarta saboolka iyo darbi jiifkaba u fikirno xarumihii u samayno aad arkaysaan dadaalka la sameeyey iyo noloshii waxaana lagu shaksi ahaanan oo ka faa'iidaysanaya munaasabadan lix iyo labaatanka maarso aynu ku jirno bisha maarso aan ballan qaadayaa mushaharkayga bisha maarso inaan ugu deeqo xarumaha agoonta iyo sabada
codkaasi aad maqlaysaanna wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxauna u dambeeyey warbixintii uu inoo diyaariyey waryaheena axmed cumar muunye dhanka kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta kormeeray qaar ka mida wasaaradaha dowladda xasan yuusuf cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed gulleed ayaa maanta kormeer shaqa ku tegay xafiisyada iyo xarumaha wasaaradaha waqaafta iyo arrimaha diinta iyo wasaaradda cadaaladda isagoo halkaasi kulamo gaara la qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradahaasi waxauna kormeerka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka la xiriiray arrimaha isla xisaabtanka shaqada iyo shaqaalaha iyo shaqaalaha wasaaradaha xukuumadda soomaaliya ugu horreyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed ayaa waxa uu kormeeray wasaaradda cadaaladda waxauna halkaasi kulamo gaara la qaatay mas-uuliyiinta iyo madaxda wasaaradaha wasaaraddaasi isagoo ka xog wareystay qaabka ee shaqada u socotay iyo shaqaalaha wasaaradda soo xaadiray wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan xaaji ayaa ugu horreyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka uga mahadnaqay kormeerka uu maanta ugu yimid xafiiska waxauna warbixin kooban ka siiyey qaabka ay shaqada u socoto iyo shaqaalaha soo xaadiray wasaaraddaasi sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed ayaa kormeerkaa la mid ah waxa uu ku tegay wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey kusimaha wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ahna wasiiru doolaha wasaaraddaasi cabdixakiin sheekh xasan ashkar waxa uuna warbixin kooban ka siiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka qaabka ay shaqada u socoto iyo shaqaalaha wasaaraddaasi soo xaadiray kormeerka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed ayaa waxaa ku weheliyey qaal ka mid ah wasiirada maamul goboleedyada dalka ka jira sida maamul goboleedka puntland hirshabeelle iyo galmudug
wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka ee soomaaliyana waxa ay sheegtay in ay la soo wareegtay maamulka arrimaha xujayda soomaaliyeed oo markii hore ay si gaara u maamuli jireen shirkado gaar loo leeyahay mawliid maxamed sabriye ayaa warbixintaa noo diyaariyey madaxda wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ahna wasiiru dowlaha wasaaraddaasi cabdixakiin sheekh xasan ashkir oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadka guud ee wasaaraddaasi isagoo xusay in wasaaraddu ay waddo dadaallo kala duwan oo ku wajahan arrimaha loo igmaday wasiirka ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay kaalin wax ku ool ah ka qaadato la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga afkaarta xagjirnimada isagoo dhinaca kalena xusay in wasaaraddu ay dadaal ugu jirto dib u dayacatirka masaajidda gaar ahaan masjidka isbahaysiga islaamka iyo diyaarinta diiwaanka sakada iyo arrimaha ku saabsan xajka wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa tiraaxay in wafdi uu hogaaminayo ay dhowaan booqasho ku tageen dalka sacuudiga islamarkaana ay wasaaradda xajka ee dalkaasi ay kala hadleen arrimo ku saabsan sara u qaadidda adeega xujayda iyo in la kordhiyo tirada dadka soomaaliyeed ee soo xajinaya sidoo kale wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaraddu ay la soo wareegtay maamulka arrimaha xujayda iyadoo hoos loo dhigayo qiimaha lagu soo xajiyo wasaaraddu waxay sidoo kale ay ku guulaysatay inay soo saxiixdo maxdarkii oo ay ku soo saxiixdo magaca wasaaradda iyadoo markii koowaad halkan ilaahay idankiis lagu qaymin doono oo shirkadihii ku arrimaha serviceka iyo adeegaa bixin lahaa ay halkaa halkan ka howlgeli doonaan iyaga oo wasaaradda si dhow ugala shaqaynaya arrimo fara badan oo lagama maarmaan ah oo ay ka mid tahay briceka ama qiimaha oo aada iyo aada sida calaacal iyo qaylo badan iyo tabasho badan oo ay ka jirtay in wax laga qabto oo arrimahaas aan si aada iyo u dhow si daqiiqa aan uga wada hadalla annaga iyo shirkadaha fuliya xajka wax walba oo la dareemo inay culays ku yihiin xaajigana sidii looga dhimi lahaa ama hoos loogu dhigi lahaa bricekaas ama qiimaha hadda lagu baxo ayaanu ka wada shaqaynaynaa annaga oo iskaga rajaynaya inaanu si dhow ugala shaqayn doono shirkadaha ay khusayso sidoo kale wasaaraddu waxay xoogga saareysaa ama lagama maarmaan ah in ay maamusho maamulka maktabka ama xafiiska xajka oo ahaa maxaanku idhaahdaa xafiis aada iyo aada muhiim u ah shirkadaha iyo adeega bixiyana iyo serviska bixiyana dan u ah inay dowladdu halkaa ku xoogaysato arrintani ayaa qayb ka ah dadaalada ay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ugu jirto horumarinta adeegyada kala duwan oo ay u hayso bulshada soomaaliyeed mawlid maxamed sabriye warbaahinta qaranka muqdisho
shirka bilaha ah ee xasilinta dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho oo iyadoo uu ka qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dalka cabdishakuur cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya shirkan waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday beesha caalamka iyo wasiiro ka socday dowlad goboleedyada dalka waxaana shir guddoominayey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya waxaa looga hadlayay xasilinta dalka waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray doorka sugidda amnigu ay ku leedahay xasilinta wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya mudane cabdulaahi faarax weyliye ayaa markuu shirka soo ilaaday waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka waxaana uu ka warbixiyey shirka iyo weliba waxyaabihii ka soo baxay waxyaabaha marka aan focus ku saarna waxaa kamid a maanta inaan qolada maxaan ku rahday amnigu ay warbixin naga siiyeen comprehensive approachka to security ay warbixin naga siiyeen meesha hadda wax marayaan qaabkan u qorshaysan dowladda ay ugala wareegi lahayd amisom dalka amnigiisa iyo annaguna waxaan ka wada hadalnay sida xasilintu uga qayb qaada lahayd amniga macnaheedu waxaa waaye xasilintu waxay ka shaqeysaa meelaha magaalooyinka laga qabsada al-shabaab in laga sameeyo mashaariic xasilineed
shirka intuu socday waxaa kusoo bandhigay deegaanada xasilinta laga wado iyo weliba sida ay xaalkoodu yihiin xubno ka socday maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana sidoo kale lasoo bandhigay halka uu marayo qorshaha dhismaha golayaasha deegaanka iyo weliba degmooyinka laga hirgeliyey ee koonfur galbeed soomaaliya sidii loo dhiirigelin lahaa looguna dhammaystiri lahaa adeegyadii bulshada iyo weliba xarumihii maamulka uu ku shaqeyn lahaa
agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo safar shaqo maalmahan ku maraya qaar ka mid a dalalka khaliijka ayaa kormeer ku tegay safaaradda soomaaliya ay ku leedahay magaalada abudubay ee waddanka isku tagga imaaraadka carabta wariyahayaga mukhtaar cabdulaahi timcade ayaa noo faahfaahinaya agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya gaashaan la sare maxamed aadan koofi waa maalmahan safar shaqo ku marayay waddamo ka tirsan dalalka khaliijka ayaa shalay gelinkii dambe booqasho ku tegay safaaradda soomaaliya ay ku leedahay magaalada abudubay ee dalka imaaraadka carabta waxaana kulan ula qaata sihayaha safaaradda mudane axmed daahir maxamed axmed golobal iyo diblomaasiyiinta kale ee safaaradda kulanka agaasimaha iyo sihayaha safaaradda ayaa looga hadlay ilaalinta shuruucda iyo habraaca bixinta baasaboorka iyo dalkugalka fiisaha sidoo kale agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya intii uu safaaradda joogay waxa uu la kulmay qaar ka tirsan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada abuudube ee dalka imaaraadka carabta oo caqabado ay ka haysteen helitaanka baasaboorka waxa uu sheegay in dadaallo ay ku bixinayaan sidii ay ugu fududaan lahayd si dhib yarna ay ugu heli lahaayeen baasaboorka sidoo kale agaasime koofi ayaa ku ammaanay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada abudubey wadashaqaynta iyo isku xirnaantooda mukhtaar cabdulaahi timcadde warbaahinta qaranka muqdisho
aad buu umahadsan yahay waryaheena mukhtaar cabdulaahi timcadde gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xaragga ka jaray xarun cusub oo ay ku shaqaynayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyadoona laga hirgeliyey gudaha magaalada muqdisho cabdiqaadir cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir hanaduqa muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow iyo gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa si wada jira xarigga uga jaray xarunta cusub oo yeelanaya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen hay-adda u n opso oo horgelinaysa mashruuca dhismaha xarunta islamarkaana loogu talagalay in loogu adeego shacabka soomaaliyeed ayna muhiim tahay in guddiga uu helo xarun uu ku shaqeeyo maadaama ay u yeelaan howlo badan taasoo ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod marka la gaaro labada kun iyo labaatanka madaxa mashruuca hay-adda u n opso oo fulinaysa dhismaha ayaa sheegay in tale ay qayb ka tahay horumarka ay ku tallaabsanayaan dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeeda gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga maxamed nuur timajilic ayaa ku bogaaday guddiga shaqada ay ahaayaan loogana baahan yahay inay hore u socdaan guddiga doorashooyinka madaxa badnaanna aad baan ugu hambalyaynaynaa sida ay yacni hawshooda u wataan sida ay dadka la tashiyada ugu samaynahayaan dibadda iyo gudahaba waxa weeye waxaan leenahay aad baa umahadsantihiin halkaa ka sii wada gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ibraahim xaliimo yarey oo iyadana ka hadasha munaasabadda xarigjarka ayaa ugu mahadcelisay dowladda soomaaliya oo dhulka siisay sidoo kale waxay sheegtay inay fudayn doonto howlaha loo egmaday
waxaan uga mahad celinaynaa dowladda soomaaliyeed oo dhulkan saan umin oo aan ujeedin oo weyn yaha laakiin shaqada la qabani doono inuu ku yaraanahay u ekaanaysaa noogu deeqay iyo dowladda jabaan oo runtii noogu deeqday in muxuu ahaa dhismihiisa lagu bilaabo hadda waxaa la qabtay waa derbi aada u weyn derbigaas oo runtii aan derbi caadi ahayn sida goboladii dhista ay noo sheegeen waxa xiga waxa ay tilaabadii kale oo lagu dhisi lahaa xaruntan hayto waa la isdhihi karaa maxay maanta meeshaan la isugu yimid waxaa la wareejinaa waxaan yar maxay maxay yihiin laakiin waxaa ka weyn waxa ka dambeeya iyo waxa aan ka rabno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudan cabdiraxmaan cumar cismaan injiniiriso ayaa xusay in sidii doorasho uga dhici lahayd dalka looga baahan yahay inuu guddiga uu helo meel ku habboon si uu u qabto shaqo hufan kow annaga maamul gobolka banaadir haddaan nahay dhulkiina muxuu ahaa meeshuu ku yaallo iyo sida uu u wanaagsan yahay waa ujeedaan labo dowladda federaalka iyo hadaha caalamigana waxaa laga rabaa si doorasho hal qof iyo hal cod u dhacdo kow waxaa lagu tijaabinayaa sida ay guddiga doorashooyinka xaruntoodii loogu helo xarin oo u qalanta loogu dhiso si hay-addu ay u noqoto hay-ad jirta runtii guddiga sagaalka commissionerba waxaan uga mahad celinaynaa dadaalkooda iyo commitmentigooda iyo muddadii guddiga uu soo jiray oo duruufaha adag ku shaqaynayseen sidaa u shaqayseen sidaa u diyaariseen barnaamijkii doorashooyinka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa hadda ku shaqeeya xarumo kumeel gaar ah hase yeeshee xaruntan ayaa wax badan ka bedeli doonta markii ay dhammaato dhismaheeda shaqada adag uu guddiga u hayo shacabka soomaaliyeed cabdiqaadir cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
ciidanka dowladda iyo midooda afrika ee ciidankooda ee amisom ee ka howlgala soomaaliya ayaa howlgallo ka dhana maleeshiyada argixisada al-shabaab waxa ay ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ciidamadu ay markaa dileen maleeshiyaad argixiso ah oo isku dayay inay howlgalkaasi hor istaagaan wariyaha iyaga ibraahim maxamed geedi ayaa warkaa beledweyne nooga soo diray howlgalkan oo ay sameeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee gobolkan hiiraan ayaa waxa uu yahay mid markaasi lagu sifeynayo maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan miyiga gobolkan hiiraan ciidamada howlgalkan sameynaya ayaa waxa ay ka baxeen afar dhinac oo laba ka mid ah ay yihiin beledweyne buulo barde iyo maxaas waxaana ay muhiimadu tahay in gobolka laga saaro shabaab iyo in la furo waddada laamiga isku xirta beledweyne iyo buulo barde oo muddo toddoba sano u xihan kooxda al-shabaaba ciidamada howlgalka sameynaya ayaa waxaa la socdaa guddoomiyaha gobolkan hiiraan iyo weliba saraakiil sare oo ka tirsan aminsoma gaadiidka dagaalku ay wateen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom shabaab awood uma lahan inay surtaagaan dhowr qaybood oo dagaallo ay ka dhaceen oo ay ka mid tahay waddada afriirdooda ayaa waxaa lagu dilay tiro ka mid ah maleeshiyada shabaab waxaana looga furtay hub iyo gaadiid dagaala taliyaha ciidamada dowladda guutada shanaad ee gobolkan hiiraan korneel faarax cali waasuuge farax kooshin iyo taliyaha ciidamada jabuuti korneel cabdiraxmaan riyaale iyo ku-xigeenka amisom qaybta afaraad korneel burhani ayaa warbaahinta la hadlay saddex iyo labaatankeedii bilowday oo aan hadda weli ku jirno hordhiciisii waa arki kartiin cadowga shalay waxaa ka dhintay toddoba qof hubna waa laga qaatay iyo saanad maantana waad arkaysiin raggii laga qaaday hubkan iyo saanaddan iyo toreeyaashan iyo daawooyinkan iyo gaariga aad u jeeddaan oo gadaasheenna taagan iyagana waa waa laga qabsaday waana la laayey waxa weeye halkan waxaan u joognaa howlgal aan shalay soo bilownay annagoo isla soconna ciidamada soomaalida guddoomiyuhuna horkacayo iyo ciidamadii amisom sida uu sector commandar ku-xigeenka sector commandarku sheegay saddex cagsi ayaa laga soo galay saddex meelood howlgalkaasi si fiican buu dhahay ilaa shalay toole waxaanaad arkaysaa ciidamada soomaalida haddeeta inay diyaaru yihiin inay hawshooda qabsan karaan ጆይንት ኦፕሬሽን በቀጠናችን ያለው ኃይል opereeshinkan hadda aan soo suubinay wixii hadda deegaankan annaga degannaha joogo አሚዞን ሴክተር አራት amazon sector arad sectorka afaraad andhaha eh በሄራን ዞን ሆኖ gobolka hiiraan በመሐስና በበለደወይን መካከል maxaas iyo beledweyne dhexdooda ባሉ ቀጠናዎቹ wixii ee, dhulka dhan baaxadiisa አሚሶንም ሆነ የሶማሌ ብሔራዊ ጦር በጋራ በመሆን amazon ha noqoto ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha noqdo በቀጠናው ያለ የአልሸባብ ኃይል በመጥረግ wixii cadow oo dhexdaas ku jiro oo al-shabaab ah በሶስት ቀጠናዎች ነው የተሰማራ።
saddex meelood ayaan howlgalkaas ka soo galnay በለደወይን የተነሳው ciidanka beledweyne ka soo baxay አንድ አቅጣጫ በአልደር አልደር ወደ ባርደሬ እና baardheeri xaggeed iyo የበለሬ yabaal yaala gudoomiyaha gobolkan hiiraan cali jayti cusmaan ayaa waxa uu sheegay in jab xoogan uu gaaray kooxda shabaab maamulna laga dhisi doono deegaanada markaasi shabaab laga xoreeyo
talis ayaa waxaa yaalla dokumenti iyo daawo iyo qalab meeshuu yaallaa waa talis mar haddii taliskii la qabsada ciidankaasoo lama qabsan al-shabaab kaydkii u dambeeya maanta waa kaasaa waxay dadka ku gubi jireen xataa fiilooyinka waa kuwa isbalafsiif waan u malaynayaa waxay wax ku qarxiyaan waa kuwa halkaa yaalla war soomaaliya iyo shabaab waa jabaye ma ka tashanaysaan soomaaliya waxaan u bandhigaynaa shabaab jaqabshadii ugu dambeeya waa kuwaas waxaan u jeednaa inaan isu furno caqabadaha ay dhigeen degmooyinkii tuuladii dhexdooda waxaan rabnaa geed kastay galaan in ciidamadu uga daba galaan meeshay ka kiciyaanna annaguna maamul iyo dowladnimo aan ku soo dabaalno sida aan u wada soconnahay waa noocaas ciidamaduna gulufay la daba joogayaan tuuladay ka saaraan iyo degmaday ka saaraanna inaan maamul iyo ciidan iyo maxaan ku laha kala dambayn ka yeegleelnana annagaa u daba soconna howlgalkeennuna noocaas ayuu isu rajaan hay- hayn doonaa waxaanan ilaahay ka rajaynayaa wakhti dhow al-shabaab wejigiisa uu dadka la hortaagan yahay inaan wax badan ka bedeli doono aad iyo aad aad umahadsantihin ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn halkaad warkaas kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysateen markaana warka dibadda shacabka dalka masar ayaa maanta u dareeraya doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacayso waxaa isha lagu wada hayaa doorashada madaxtinimada ee maanta looga dareeraya dalka masar waxaana shacabka masar ay kala dooranayaan madaxweyne cabdilfataax al siisi iyo hal musharax oo kale oo la tartamaya doorashada saddexda maalmood ee masar ayaa si weyn looga arkaa guusha siisi maadaama uu la tartamayo mid ka mid ah taageerayaashiisa muuse mustafa muuse oo siyaasi ah- oo siyaasad ahaan ay aad aan loo aqoonin taageerina jiray madaxweyne siisi ayaa abaabuli jiray dhacdooyin iyo kuwaas oo lagu caawinayo taliyihii hore ee militariga waddankaasi laba musharax oo kale oo la tartami lahaa madaxweyne siisi ayaa isaga haray tartanka halka midka saddexaad oo ahaa hogaamiyihii hore ee militariga la xiray laguna eedeeyey in uu xilka madaxtinimo u tartami karin isagoo aan haysan wax fasax ah saacado ka hor inta aan la furin goobaha codbixinta saraakiisha masar waxa ay sheegeen in ciidamadu ay dileen lix mintidiin ah kuwaas oo ka dambeeyey qarax bambaano oo subtidii lagu qaaday magaalada al iskandariya waxaana ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen mas-uul sare oo ka tirsan laamaha ammaanka saraakiisha ciidamada ammaanka ee militariga waddankaasi ayaa sheegaya in doorashada masar ay tabinayaan warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamka waxaana si aad ah loo adkeeyey ammaanka guud ahaan dalkaasi gaar ahaan goobaha codbixintu ay kala socoto kaahiye
ugu dambayntiina amiirka dalka qatar ayaa wadahadallo xasaasi yaala leh madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa maanta dalka ruushiya waxa uu wadahadal kula leeyahay madaxweyne valadimir putin kadib markii uu shalay gaaray waddankaasi kulanka maanta ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa qodobo ay ka mid yihiin xaluhelidda dagaalada ka socda dalka ruushka waa dalka suuriya arrimaha ka taagan dalka yemen iyo xaaladaha markaasi ay ku sugan yihiin dadka reer falastiin safarka sheekh tamiin ee dalka ruushka ayaa waxaa ka horreeyey teleefon dhinaca waa wadahadal dhanka telefoonka ah oo horraantii bishan dhex maray madaxweyne valadimir putin iyo dhaxal sugaha waddankaasi abu dhabi princes maxamed bin sayid iyo sidoo kale mid ka mid a wadahadalkan oo horey u dhex maray bishii febraayo boqorka sacuudiga bin salman iyo madaxweyne valadimir putin arrintaa ayaana u eg markaasi in madaxweynaha ruushku uu ku dhex jiro xaluhelidda khilaafaadka ka taagan dalalka khaliijka valadimir putin iyo sheekh tamiim ayaa waxaa sidoo kale ay ka wada hadli doonaan maanta kulankooda mowqifka xukuumadda moscow ee madaxweyne bishaar al asad madaxweynaha dalka suuriya taageerada qatar ay u fidiso mucaaradka suuriya iyo suurtagalnimada sida qatar ay uga qaybgeli karto dib u dhiska dalkaasi syriya ruushka ayaa loo malayn doonaa ama u muuqdaa mid dhexdhexaad ka ah xiisadda ka taagan gacanka carabta hase yeeshee sanadkii tegey waxa uu waxa uu dalka qatar ka caawiyey dhinaca raashinka ku raran maraakiibta ee laga dejiyey dekedaha dalkaasi kadib markii waddamada khaliijka qaar badan oo ka mid ah oo sacuudiga uu hogaaminayahay ay cunaqabatayn ku soo rogeen waddankaasi qatar
warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantaynba sidaas iyo nabadgelyo